alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa hadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh allaahuma salli calaa muxammadin wacalaa aalihi waasxaabih waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin amaa bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii taysiiru lwusuul ilaa qawaacid lusuul waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay tarjiixa waalxaadiru wa yurajaxu waa la rajaxa alxaadiru midka wa xaaraamtinimaynaa cala almubiixi midka bannaynaa laga rajaxaa cinda alqaadi qaadigii agtiisa lalmusqidu midka ridaaya la rajixi maa lilxaddi xadka cala almuujibi midka waajibinaa lahu xadka laga rajixi maa waalxaadiru wa yurajaxu waa la rajaxa alxaadiru daliilka wax xaaraamtinimaynaa cala almubiixi midka wax bannaynaaha laga rajaxaa cinda alqaadi qaadigii agtiisa lalmusqidu laa yurajaxu lmusqidu midka ridaaya la rajixi maa lilxaddi xadka cala almuujibi midka waajibinaa lahu lilxaddi xadka waajibinaa haddii laba khabar ay istacaarudo iska hor timaad khabar wuxuu tusaa shaygan inuu xaaraan yahay shayna a khabarna wuxuu tusaa shaygan inuu bannaan yahay jumhuurta usuuliyiinta madabkoodu wuxuu yahay sida qaadigu doortay oo ah in shayga xaaraanta ah shay daliilka xaaraamta shayga la hormariyo oo la qaato daliilka xaaraam ka dhigaya in kaas la qaato oo la hormariyo maxaa yidhaha isagaa axwad ah isagaa axwada shaygan haddii daliilku yidhaha waa mubaax waa bannaanya daliillo uu leeyahay waa xaaraan haddii aad xaaraanta ku dhaqanto oo aad ka fogaato macnaha tarkiyaad samaydo waa ka tagto shaygaanu haddii uu cindallaahi xaaraan ka ahaa waa aad ka tagto ciqaab kuma aadan mudan hadduu mubaax ka ahaana haddee mubaax laga tegay laguma dembaabo iyadan marka mar walbaba waa badbaadi waa badbaadi laakiin haddii aad midka waxalaalaynaya hor marido oo aad tidhaahdo daliilaa jira sheegaya inay bannaan tahay roonta oo aad samaydo ayna dhacdo in shaygaanu fii nafsi alamri xaqiiqadu siday tahay u xaaraam ahaa ciqaabkii aad ku mudan karta ciqaabkii aad ku mudan karta saas darteeda ayay yidhaahdeen culummadu tarkulmubaaxi ahwanu min irtikaabi almuxaram war mubaax in laga tago in mubaax laga tago kitaab shaarixa idin dhahaya cabdullahi ibnu saalix wadalika lianna tarka almubaaxi ahwanu min irtikaabi alxaraami in mubaax laga tagaa ka fudud in shay xaaraan a lagu dhaco iyadaa ka fudud sidaas darteeda deliilka waxarimaa iyo deliilka waxalaalaynaa waxaa la hormarina midka waxarimaa tusaale ilaah wuxuu yidhi markuu ka hadlaaya dumarka uu naga xaaraamtinimeeyey wa an tajmacuu bayna alukhtayni waxaa laydinka xaaraamtinimeeyey laba walaalo ah inaad jamcidaan marka al ukhtayni asha ku jirta waa istiqraaqiya oo sida asha istiqraaqiyada ay mufradka u gasho oo jamaca u gasho musanahna waa u gashaa al ukhtayni laba kasta oo walaala wey laba gaara maa laba kasta oo gabdhaha wada dhalatay inaad jamcidaan waa laydinka xaaraamtinimey jamcintaasna waxaa soo gelaya cumuumkeeda la xaaraamtinimeeyey in nikaax lagu jamciyo iyo in milkulyamiin lagu jamciyo waa caan daliilkaas marka wuxuu tusaa laba gabdhood oo wada dhalatay haddii xataa milkulyamiin aad labadaba yeelato ayagu addoomaan laba gabdhoodoo wada dhalatay ayagu labadoodaa wada dhasheen markaasaad adiga milkulyamiin ku yeelato labadooda milkulyamiin uguma wada galmoo kartid oo kuma xalaasho kartid saasay tusee aayadda kalena waxay tusee ilaa maa malakat aymaanukum waalmuxsanaatu min annisaa ilaa maa malakat aymaanukum dumarkii la qabay waa laydinka xaaraamtirimeeyey marka laga reebo kuwa aad milkidaan oo haddii dumar gaala qabto la soo qaniimaysto khalaas istibraaca lagu samaynaa waa la hubsaa inay uur leeyihiin in kaleeto bay uur leeyihiin waa inay umulaan dii kalena hal caado waa inay ku dhacdo kadib waa u xalaal qofkii nasiib u heloo la siiyey waalmuqsanaatu min annisaa ilaa maa malakat aymaanukum marka ilaa maa waa mawsuul ilaa maa kii dhammaantiis maahane malakad ay milkaday aymaanukum fiiri waa mawsuul waa cumuumu faa'iidayna waxaa marka cumuumka aayaddaas ay ku faa'iidaynayeen dhammaan wixii gacanteennu ay milkido inay xalaal noo yihiinoo dumar marka tii horena cumuumay ku faa'iidaytana cumuum laakiin marka waxaa la leeyahay midka horeeto way xarimaya daliilka hore kanuna waa mubiixo waa bannayna haddii shaygan aad ka tagto marka dembi waad ka badbaadi hadduu xalaal ahaana maxaad xalaal uga tagtay lagu ciqaabi ma mar haddaadan dhihin waa xaram aduu ee aad ka tagto daad ka tagto sidaas darteeda ayay culummadu waxay rajaxeen inaysan milkulyamiin xalaal ku noqoyn laba gabdhoodo wada dhasho labadood inaysan xalaal ku noqoyn sidaasay rajaxeen masaladaasayna ku dhisantah waalxaadiru wayurajaxu waa la rajaxaa alxaadiru midka xaaraamtinimaynaa calalmubiixi kan bannaynaya laga rajaxaa cinda alqaadi jumhuurta agtoodana saas lalmusqidu laa yurajaxu lmusqidu midka ridaya lilxaddi xadka la rajaxi maa calalmuujibi kan waajibina low xadka laga rajaxi maa halkan waxaa iscaariday deliil xad waajibina iyo deliil xadka rida labadaasa istacaarudeen deliil xajka waajibina oo dhaha qofkan xajaa waajib xad xad deliil xad waajibina oo le qofkan xadaa ku waajib iyo deliil xadka rida oole waajib kuma ahan xadku xadku waajib kuma ahan shiiku asagu wuxuu leeyahay midka xadka ridaya la rajixi maa saasuu leeyay musanifku la rajixi maa saasuu leeyay ma la rajaxayo oo wuxuu ku wadaa midka xadka sugaya laba shayba waaye marka koobaad waa muhbit midka xadka diidayaana waa naafi hore maxaan u soo ogaanay waalmuhbitu owlaa min annaafi hore waa u soo ogaana taasuu ku socdaa marka musanifku midda labaad deliilka oo xadka sugaya waa naaqil can alasli midka xadka diidayana waa mubqi cala alasli horena maxaan u soo ogaanay annaaqilu muqadamun cala almubqi labadaas qaacidada marka la fiiriyo waxay keenayaan deliilka oo xad waajibinaya in la hormariyo waana sida musanifku maray laakiin jumhuurta usuuliyiintu tan kaley mareen oo midda uu anfinayay mareen jumhuurta usuuliyiintu oo waxay leeyihiin xadka midka ridaya kaasaa la hormarina kaasaa la hormarinaa sababtuna waxay tahay waxaa xadiisaan loo wariyaa idra'u lxuduuda bishubahaad xuduudda ku difaaca shubahaadka haddiiba shubha soo gasho shubhaba hadday soo gasho xadkaasaa ka ofirina qofka fuqahaduna waxa weeyaan xadiidkaas qabuul ay kula kulmeen waa daliishadeen dhammaan waxay idhahaan xadka marka qofka lagu oogayo wax shubha marka la waayo wey ee shubha looga difaaci karo haddii la arko ma lagu oogayo xadka markaasay waxay yidhaahdeen haddiiba laba daliil isku khilaaftay haddii akbar shubhaba la haya tacaarudladilla hadday timi xadkan qofka waa ku waajib iyo waajib kuma ahan ee shubho weyn waa ayadaana waxay waafaqsan tahay yusrigii iyo cadamulxarajkii qawaacidka sharciga na ayadaa waafaqsan sidaas darteeda xadka midka ridaya kaasaa la hormarina cinda aljumhuur tusaale bukhaari muslim waxaa ku taalla nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam min xadiid abi hurayra lacana allaahu saariqa yasriqu lbayda fatuqdacu yadduhu waalxabla fatuqdacu yadduhu macalad allaha ku rido tuug qiimo darana wuxuu xadayaa ukun markaasaa gacanta laga jara wuxuu xadayaa xarig markaasaa gacanta laga jara marka fiiri xadiidkaas oo bukhaari muslim min xadiid abi hurayra lacana allaahu saariqa yasriqu albayda tuug naclad allah ku rido ukunuu xadaa fatuqdacu yadu markaas gacantiisa la jara wuxuu xadaa xari fatuqdacu yadu markaas gacantiisa la jara axaadiiftaas marka iyo kuwa lamidkaa waxaa laga fahmaa in wax yar iyo wax weyn tuugu hadduu xado gacanta laga jara saasaa laga fahma waana sida cumuumka aayadda waafaqsan wasaariqu tuug dhammaantiis iyo wasaariqatu tuug dhammaanteed faqdacu aydiihumaa tuug ha kala qaadin wax yar iyo wax weyn saasaa cumuumka aayadduna ay tuseen laakiin axaadiid khaas ah cumuumka waa la khasisaahe aa soo aroortay oo nisaab u sheegayda tuugada gacanta loo jara oo ka mid a xadiidka shaarixuu soo arooriyey xadiidka caaisha ee axmed iyo qayrkiisa ay wariyeen waana badayn xadiista macnaha tusayda iqdacuu fii rubci dinaar walaa taqdacuu fii maa huwa adla min daalika tuugga waxa uu xaday waa inuu rubcu diinaar gaara diinaar afar loo qaybiye meeshiis markuu gaaro gacanta ka jara wixii ka yar diinaar afar loo qaybiye meeshiis tuug gacanta uga jarinina tuug gacanta uga jarinina saasuu leh xadiidku kan marka waa xadiid oo mas'alada nas ku ah isagaa wax walba laga hormarina nas uu ku yahay masalada maxayna macno kale ma aqbali karo hal macnuu aqbali karaaba isaga dhawo axaadiis badanaan sidaas ku soo aroortay xadiidkan marka fiiri iqdacuu fii rubci diinaar rubcu diinaar waa hal garaam iyo garaam lix iyo toban loo qaybiyey meeshiisa hal garaam oo dahaba iyo garaam lix iyo toban loo qaybiyey meeshiisu waxaa dhici karta marka afartan iyo laba doolar iyo afartan iyo saddex doolar wax saasa inuu noqdo waxa dhammo gacanta looga goyna wax ka yar maya wax ka yar maya afartan iyo saddex doolar meelahaasoo kale u noqdaa dhacda waxa gacanta lagu goyna laakiin wax oo soddon dolar camal oo kale u xaday maya lagama goy karo soddon iyo shan oo kale u xaday maya lagama goy karo ma laga goy karo si kale marka wixii u xadayna waa laga qaadaa wixii kaloo markaas qaadiga muslimiintu haddee wax xukminaya tacsiiru ku ciqaabi karaa laakiin gacangoyn ma dhamma marka xadiidkan iyo xadiista lamidkaa qofkii xada rubcu diinaar wax ka yar way ka anfinayaan xadka ha ka goynina leeyi wixii rubcu diinaar ka yar xada xadka waa ka anfina xadiiskaas xadiidka oo lacana allaahu saariqana iyo kuwa lamidkaana xadka waa ku sugaya ilaa saariq waayaho bayda ukunu xadaale markaasaa gacanta laga goyna ukununa rubcu diinaar iyo kuma dhow midna ukun waxaa la hormarinaa xadiidka oo anfinaya xadka maxaa yeelay idra'ul xuduuda bishubaha shubhada haddayba timid qofkan asal waa inuu beri iyo waa inaan marka xadka laga anfiyo xadiidkan bukhaari muslim laga tega laga tegi maan si kale loo fasira waxaa loo fasira waxaa laleeyahay tuugga ukunuu xada markuu bilaabaayo hadda mid tii weyneedoo nisaabkeedu qaada ukuntu waxay gaarsiina tii weyneed ukuntu waxay gaarsiina tii weyneed marka gacangoynta waxaa saba ugu noqday ukun maxaa yal ayadu ka bilaabo macnaha wax yaru ka bilaaba ukun marka yale waa wax yar marka koobaad wax yaru xadaas le wax weyn ma wax weyn ma kadib wixii weynaayo gacanta lagu jaraayo qaadaa saasaa loola jeeda halaleey marka waxaa la hormarinaa xadiidka oo xadka anfinaya kaasaa la hormarinaa qaacidadiina waa laga soo reeba aan soo marnay oo aheed almuhbitu wlaa min annaafi almuhbitu owlaa min annaafi waa laga soo reeba maanta waxaa la hormarinaa naafigii oo xadka anfinaya qaacidadaasaa laga soo reeba waxaa laga soo reebaa qaacidadii aheed waxa weeyaan annaaqil midka naaqilkaa oo xukunka asalka ka raraa ayaa la hormarinaa cala almubqiya laga hormarinaa waa laga soo reebaa labada qaacidaba kan waa laga soo istifnoona masalada labada qaacidada waa laga soo istifnoona maanta waxaa la hormarinaa naafigii waxaa la hormarinaa almubqi cala alasl kaasaa la hormarinaa axaadiistaasaa loo yeela iyo asalka oo sidaas walalmuujibu walaa yurajaxu la rajixi maa almuujibu daliilka waajibina lilxuriyati xornimada cala almuqtadii midka keena liriqi addoonnimada walaalmuujibu walaa yurajaxu la rajixi maa almuujibu daliilka waajibina lilxuriyati xornimada cala almuqtadii midka keenaya liriqi addoonnimada laga rajixima masaladaanna waxay tahay hadday istacaarudaan daliil waajibinaya addoonnimo iyo daliil waajibina xornimo sheikhu wuxuu leeyahay la rajixima midka xornimada waajibinaya midka xornimada waajibinaya ma la rajaxayo oo midka addoonnimada waajibina laga rajiximaya waa mas'ale ay isku khilaafaan usuuliyiintu hadday istacaarudaan laba deliil oo mid uu keenayo xornimo midna uu keenayo addoonnimo laba qowlaa ku jirta qolaba midaa la rajaxay leeyihin tusaaluhuna wuxuu yahay xadiidka cabdilaahi bni cumar ee bukhaari muslim ay wariyeen oo uu nebigu yidhi man actaqa shirkan lahu fii cabdin wa kaana lahu maalun yabluqu hamana alcabdi quwima alcabdu calayhi qiimata cadlin qofkii addoon qayb ku leh oo addoonkaas qaybuu ku leeyay nasiibu ku leeyay dad kalaa la leh maal addoonka qiimihiisa gaarayana wuu leeyay oo kale hadduu qaybtiisa xoreeyo addoonka dhan ayaa la qiimaynaa qiimo cadaaladahon dulmi ahayn kadibna fa acdaa shurakaa'ahum xisasahum asagaa u celinaya dadkii lalahaa addoonka nasiibyaalkoodii la asaga ka sii daayey wa cataqa calayhi alcabdu addoonkuna waa ku dul xorooba fiiriya marka maxalushaahidku intaasoo dhan maaha waa kan maxalushaahidku wa ilaa faqad cataqa calayhi maa cataqa hadduusan maal lahayn qofkaanu faqiiru ahaa addoonkana intii uu ku lahaa waa ka xoreeyey la dhihi maayo adoon faqiira wax keen kale qofkaanu ixsaanu sameeyey addoonka waxaa xoroobay intii uu xoreeyeyoo wuxuu noqonaa cabdun mubacadun waa addoon gabal ka xoraysan gabalna addoonka gabalu addoonka iyo gabalna xorukay duu afar isla laheyd hal waaxaa xor saddex rubacaa xor intii kalu addoonkay dii saas darteed hadhow hanti la siiyo intaas wax ku milkina boqol kun haddii qof siiyo shan labaatan kun uu leey inta kale sayidkiisaa iskale lawa addoon dadkii iska lahaa a inta kale yeelaan qaybtiisa yartaa xortaa wax ku milkina qaybtaas yarta uu hadda wax ku milkina marka xadiidkan wuxuu leeyahay hadduusan sayidka xoreeyey uusan hanti lahayn addoonkan waxaa ka xoroobaa intii uu xoreeyey kaliya macnaheedu waxay tahay xadiidku wuxuu sheegaa inta kale inay addoonnimada baaqi ku noqeen sidaas waxaa khilaafsan xadiidka abu hurayra oo leh man actaqa shiqsan lahu min mamluukihi fa calayhi khalasu qofkii addoon qayb uu ku lahaa ka xoreeya waxaa waajib ku ah inuu fakiyo addoonnimada ka fakiyo oo uu maalkiisa uga fakiyo inta kalena fa in lam yakun lahu maalun fiiri marka meesha iska tacarudan halkan intaas waa iska waafaqsan yihin fa in lam yakun lahu maalun quwima almamluuku qiimata cadli hadduusan maal lahayn addoonkaa la qiimaynaa qiimo oo cadaalad ah uma stusciya fii nasiibi aladii lam yuctiq hayra mashquuqin calayh hadduusan xoola lahayn intii uu xoreeymaan inta kale si ay u xorowdo addoonkaa la leeyaha soo shaqee xoolahaas uu soo shaqeeyaa dadkii kale la siina ta la qiimeeyo aa la leeyahay intaasoo hantiya lagu qadaray dadka kale inay kugu leeyihiin u soo shaqeeyo u gud markuu u gudan xoru noqona xadiidkan marka xoofnimu sheega haddii qayb laga xoreeyo inta kalena waa xoroobe addoonkaa shaqada loo dira xadiidka horena wuxuu tusaayey addoonnimadu inay baaqi noqeen kanuna xornimuu sheegay marka marka culummadii waa isku khilaafan qaar waxay yidhaahdeen midkan xornimada sheegayaa la hormarina oo waxaa la leeyahay war soo shaqee qarina waxay dhaha maya maya midka addoonnimada sheegayo oo leh qaybtaasu xor ka ahaana soo shaqeeyaa la leeyahay halkaas dariiqaasa la maraya wa amrin min khaarijin wa amrintaan halkay ku cadfanta waxay ku cadfan tahay watarjiixu imaa fi alakhbaari fa min alaaati awjuhin asanadi waalmatni wa amrin min khaarijin halkaas ku cadfanta matniga marka la kala rajaxa akhbaarta tarjiixu saddex dhinacuu ka yimaadaa in uu xagga sanadka ka yimaad iyo inuu xagga matniga ka yimaad iyo inuu arrin labadaba ka baxsan yahay saddexdaas dhinaca laga fiiriya saddexdaas dhinac ayaa tarjiixa laga fiiriya wadaalika arrinka khaarijka marka arrinkan khaarijka waxaa loola jeedaa daliilkan iyo daliilkan waa istacaarudeen kanu xurunkuu sheegayaa kaasu diidaa laakiin labadooda mid ka mid aha wuxuu haystaa adillo kale oo xurunkanoo kale sheegayda oo xoojida kanuna daliil kale ma haysto adilada kale mid ka haysta oo xoojayda kaasaa la hormarina hadday tarjiix tagto wey haddii daliil kale la waayo daliil kale haddii la waayo wadaalika kaasuna midlu an yacdudahu waa inuu daliilka xoojiyo kitaabun kitaab ow sunnatun sunnu ow ijmaacun ijmaac ow qiyaasun qiyaas ow yacmala bihi ay ku camal falaan alkhulafaau khalifyaalkii alarbacatu afarta ahaayeen ow saxaabiyun saxaabi ku camal falo saxaabigoo hayruhum ayaga qayrkood wa amrin arrin xaggiisuu tarjiixu ka imaanaa arrinkoo min khaarijin ka baxsan matnigii sanadka wadaalika mihaalkiina midlu an yacdudahu waa inuu daliilka xoojiyo kitaabun kitaab ow sunnatun xadiid ow ijmaacun ijmaac ow qiyaasun qiyaas ow yacmala bihi inay ku camal falaan alkhulafaau khulafadii khulafadii alarbacatu afarta ahaayeen ow saxaabiyun aakharu ama saxaabi kale ku camal falo tarjiixa dhinaca saddexaadu ka yimaada waa daliil khaariji ah oo ka baxsan sanadkii matniga taasna waxaa la mid ah laba daliila istacaarudeen labadii daliila istacaarudeen mid ka mida waxaa xoojinaya aayad ama xadiid ama ijmaac ama camalu khulafaa'i alarbaca ama saxaabi kale camalkiisa markaasoo kale danniga waxaa qaalib ka noqonaa kaas inuu xoog badan yahay oo kan waxa weeye ka xoog badan yahay midka kale tusaale xadiid iyo xadiid laba xadiida istacaarudeen mid ka mid ahaa aayada qur-aan xoojinaya nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiis bukhaari muslim man nasiya salaatan ow naama canhaa fa kafaaratuhaa an yusalliyahaa idaa dakaraha qofkii salaad halmaama ama ka hurdaa kafaaradeedu waa inuu tukado mar alla markuu soo xasuusto ousan dib u dhigin waa inuusan dib u dhigin xadiidkaas wuxuu tusaa salaad haddaad halmaanto oo qorraxdu markay soo bixi rabto agteeda aad kacdo amaad ka huruddo oo aad ka kacdo ood soo hurdadii ka kacdo markay qorraxdu soo bixi rabto markaasaad hore ka tukid xadiidkaas wuxuu tusaa qofkii salaad u halmaamay dhanka iyo shaqu hayey wuxuu soo xasuustay ayadoo qorraxdu soo bixi rabto bacdi salaad subxii soo xasuust horuu ka tukana ilaa waxa la markuu xasuusteen wakadaalika hadduu ka hurdo oo hurdadii ka kaco marka qoraxdu soo bixi rabto iyadoo ama geeska keenta horuu ka tukaa saasuu tusaa xadiiskaas laakiin xadiid kaleta jira bukhaari muslim ah oo uu nebigu yidhi laa salaata bacda subxi xataa tartafica shams walaa salaata bacda alcasri xataa taqiiba shams subxiga ka gadaal wax salaadu ma ahani laa salaata nakira fii siyaaqi nafyi tacum aya salaad salaadoo dhan ma ahani subxiga ka gadaal ilaa qoraxdu ay soo baxayd oy si fiican u soo baxay casir ka gadaalna ma aysan ahaan ilaa qoraxdu ay ka dhacay salaadoo dhan u diida marka xadiidkan wuxuu diidayaa bacda subx iyo bacda casr in la tukado diida kii hore tana wuxuu u bannaynayay qofkaasu inuu tuka karo waqti alla waqtigu hurdada ka kaco ama uu xasuusto taasuu tusa labada xadiis waa labada bukhaari muslim oo wariyeen waxaa la leeyahay waxaa la hormarinaa xadiidka oo dhahaya man nasiya can salaatin ow naama canha fa kafaaratu an yusalliyaha idaa dakaraha kaasaa la hormarina kaas ayaa la hormarina maxaa yeelay kaas aayadaah ah xoojinaya aayada qur'aan aayad xoojayna la helimaa midka kale laakiin kan aayado badanaa xoojinaya oy ka mid tahay ilaahay qowlkiisa wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum u degdega dembi dhaaf oo xagga rabbigiin ka ahaaday wa jannatin carduha asamaawaatu waalardu cidda lilmuttaqiina iyo janno ballarkeedu lagayahay xidhalyaalkii dhulyaalka oo muttaqiinta loo diyaariyey degdegiddu waxay keenaydaa markuu xasuusto inuu hore ka tukado sida xadiidkiiba u lahaa markuu xasuusto ama hurdada ka kaco ha tukado aayadahanuna sidaasoo kaley keenaya oo waxay aayaddaasu keenaydaa in mar alla markuu xasuustaba uu degdego ousan daahin waa qiimi salaata lidikri alla mida salaada oog xasuusiinta anugu aan ku xasuusiyey darteed marba haddaan ku xasuusiyey dib ha u dhici aayado badanaa tusa fastabiquu lkhayraat khayraadka u tartama shaafici marka wuxuu yidhi taasaa la qaadanaya aayadaha xoojinaye aayadaha xoojinaya xadiidkaas kalena waxaa la leeyahay waa salaad aan sabab lahayn maahan in laga tegay kii kale masaladaana laga khasisay waa la khasisay cumuumkiisiiyaa la khasisay cumuumkiisii aa la khasiso waxaa la leeyahay salaad aan sabab lahayn lama ogola xadiiskaas saasuu sheegay salaadii sabab lena kanaa sheegaya in la tukan karo aa la leeyahay saasaa looaa loogu camalfalaa saasaa loogu camalfala ayadoo laba xadiid ay istacaaruday oo mid ka mida xadiidkala xoojina misaalkeeda waa xadiidka abi muusa oo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam laa nikaaxa saxiixun ilaa biweliyin nikaax sax ma ahan ilaa weli inuu nikaaxiyo maahana gabadha weligeedii weligeedii xadiidkaas wuxuu tusaa weligu waa shardi nikaaxa kala qaad la'aan kala qaadlaan laa nikaaxa ilaa waa nakira fii siyaaqi nafyi soomaa weliba nakiradii saddexdii gooray naska noqon jirtay mid kamida wey tan saddexdii goor oo ay cumuumka nas ku noqon jirtay mid kamida wey saddex goor sooma jiri hay cabdullah saddexday ahayd in laa isimka la korsiiyo oo mafni saas ku noqdo iyo min zaa'idaa inay gasho iyo lafdigan inuu nafyigaba iska laasimo saddexdaasu ahaa jasaaka allahu khayr saddexdaasu ahaa marka tan waxay ka mid tahay saddexdii cumuumka naska uu ku ahaayo ka mid tahay soo ma jeedin wax nikaaxa marka ha ahaato gabar ha ahaato garoob mid nikaaxeedu ansaxaya ma jiro ilaa weli inuu nikaaxiyo maahan saasuu tuusaa xadiidka cabdillaahi ibni cabbaas oo uu nabigu yidhi alayimu garoobku axaqu waa mid u xaqnimo badan binafsiha nafsadeeda min weliyahay uga xaqnimo badan tahay waxaa laga fahmaa inaan weligii waajib ahayn hadday gabadhu garoobto waa laga fahmaa kuma caddeen waa laga fahmaa laakiin kan horaa la rajaxa maxaa yeele xadiid kalaa xoojina xadiid kalaa xoojinaa oo xadiidka caaishaa xoojina kan hore oo uu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam ayuma mra'atin haweenay kasta waa fiiri waa ayu oo shardiyaa oo meesa idaa la gershay marka waxay cumuumkan wax wey waa haayo xagga quwada meesha u dambeedu ka jooga ayuma mra'atin haweenay kastoo nakaxad guursataa biqayri idni weliyihaa weligeeda idankiisa la'aantiis fa nikaaxuhaa nikaaxeedu baadilu waa baail fa nikaaxu waa baadilu fa nikaaxu baadil saddex goor ku xig cumuumka xadiidka waxaa soo gelayaa haweenay kasta ila waa ayun shardiyaa kale nakira fii siyaaqi shardi aha ayuma mra'atin haweenay kasta haweenay kasta garoob ha ahaato gabar ha ahaato ha kala qaadi uu leeyay xadiiskan haweenay kastaoo guursato weligii idmin nikaax meesha kama jira waa baadil nikaax kama jira meesha waa baadil nikaax kama jira waa baadil sidaas wey marka kanaa la xoojinaa waxaa la leeyahay xadiidka cabdillaahi ibni cabbaas macnahaas laga fahmayey kan ah ka xoog badan maxaa yeelay kan axaadiis kaletaa taageertay saas darteeda garoob iyo gabar kala qaad male gabar aan weligeedii nikaaxin ma ansaxay ma ansaxay wuxuu ku miisaaliyey ayadoo qiyaasku ayidayo qiyaas ayadoo uu ayidayo labada daliil mid ka mida adilaa soo aroortay adilla ayaa soo aroortay oo tusayda inaan in saka ku waajibto dahabka gabdhuhu isku qurxiyaan iyo adillo laga fahmaayo inaysan ku waajibin sako inkastoo daliil saxiixa sariixa uusan jirin oo le saka laguma laha ogaada daliil labadaas sifo isku darsaday oo le gabdhuhu waxa ay isku qurxiyeen saka laguma leh ma jiro oo labadaas isku darsaday sariix macnaha waa ku cadya saxiixna waa yaho ishkaal male ma jiro xadiidaa jira bayhaqi wariyey asna dacfiyaa ku jira culummada aad ugu dadaashay waxay yidhaahdeen daciif ha ahaado laakiin xoogaa marka shawaahid kale lagu daro xasanun liqayrihuu soo gaara marka xoogaa dhinacyada laga geliyo shawaahidda oo lagu xoojiyo uu xasanun liqayrihi soo gaara laakiin axaadiidta sheegayda in xurida dahabka waxyaalaha gabdhuhu isku qurxiyaan hadday nisaab dhan tahay seke lagu leeyahay waa ka xoog badanta intaas waa ka xoog badanta ilaa saddex xadiista la helaa oo saddexduba mid xasana iyo mid laba saxiix ay kala yihiin ama laba xasan iyo mid saxiixa adugu saddexduba faabit mid ka miduna waaba saxiix xadiidka caaisha midka umu salama iyo mid kale saddex waa caaisha waxay tidhi faraatiyaal aan fas lahayn aan qaatay ta nabiga ugu arkay markaasuu yidhi waa maxay markaasaan ii tii rasuulka alla abaan iskugu kaa qurxina markaasuu yidhi sekada ma ka bixda markaasaan ii tii may markaasuu yidhi isaga naarkuugu filan isaga naarku ugu filan wakadaalika nabiga sala allahu calayh wasalam haweeney wuxuu arkay gabar wadata jijimo ay ugu jireen jijimo jijimo ay ugu jireen laba jijimo markaasuu yidhi sekada ma ka bixda markaasay tiri may markaasuu yidhi laba jijimadoo naara ilaahay inuu kuugu bedelo ma ku faraxsanta kuma faraxsaniid la gabar muslimada marka adiladaas waxay tusayaan in laga bixiyo laakiin adilada guuda oo qawaacidka guuda waxay tusayaan inaan seke laga bixin oo waa maxay badanaaba maalka sekeda laga bixiyaa waa maalka tanmiyada loogu talagalay inuu siyaado hadda fiiri haddaad labaatan loor ama soddon loor oo sonkora aad dhigato baqaar soddon loor ama adigu hadda yuu seke dhammaadaan waxuu seke gooyey boqol looroo sonkor aad dhigato baqaar waa beec shaki ma lale in seke lagugu leeya ijmaacaada lagu soo naqliyo qur-aankana macnihiisa waa loo deliishaday laakiin laba saddex boqoloo loor oo beriis haddaad meel dhigato ood ugu talagasho inaad cunto wax khilaafa male seke laguguma leh seke laguguma leh waxaa istii maalin walba ma gedi kartid beriiskaana haddaba adduunkii dhammaan si isku cuncunah bal beriis fiican meel iska sii dhigo markaasaad saddex boqoloo loor baqaar iskaga shuban cunto keliya magu talagasha seke laguguma le laakiin boqol looroo beecaad meel dhigtay waa lagaa rabaa sekadii saasaa asala wakadaalika dharka waa saas dhar gundaday haddaad carruurta usoo dhigato oo is idhaahdo bal haddee dhar waxaaba dhacday in isaga dhamman la waayee ciid walba aad meeshaas uga soo qabata dhowr bundadood oo dhara oo lacagtoodu seke goydo daad soo dhigto laakiin adugu talagasho carruurta dharkoodii wax seka lagaama rabo laakiin haddaad tiraa waibeeca dukaanka dhigto seka lagaa rabo maacuunta sidaas kuwa lacagta ka reeb iyo dahab inta kale inta kale waa saas marka laakiin lacagta iyadu haddaad meel dhigto qaar ku shubto qasnada ku shubto tiraa biilaa sekada waa lagaa rabo haddii sanadku soo wareego lacagta iyo dahab marka marka qawaacidkaas la fiiriyo waxaad is leedahay dahabka gabdhuhu sitaane qurux u sitaan ee asaga tanmiyo maaha looma sito inuu siyaado marka qawaacidkaas marka la fiiriyo seke laguma lahaa soo baxay laakiin axaadiis gaara ku soo rortay xaa qawaacid kabsanaayo qiyaas mogta goormuu yimaada inaad wax kale wax looga qiyaasto goormuu yimaada markii nas la waayo ama haddii nas la helayo laa qiyaasa maca annaas qiyaas maca nas faasid lictibaar marka runtii adilahaan waxaa xoog badan laakiin bal qaabku u wada fiiriya isaga cabdullahi bin saal isaga wuxuu qabaa inay seke lagu lahayn minxatulcallaamku aad ku tirtirsadaa minxatulcallaamka uu ku dheeraadaa inuu rajaxo inay seke lagu lahayn aad u niqaasha waana madhabka jumhuurta maahana saa kaliya waa madhabka shaafici waa madhabka maalik waa madhabka axmed waa madhabka ibnu taymiya ibnulqayim waa madhabka jumhuurta inay seke lagu lahayn madhabka jumhuurta wey marka taasuu isagu xoojiya markaasu wuxuu yidhi miaal wuxuu yidhi adilada soo aroortay buu yidhi oo tusayda inaan saka ku waajibin xulida waxyaalaha gabdhuhu isku qurxiyaan iyo adilada tusayda faa'iidaynayda inay ku waajibtay wuxuu yidhi adilada ood ay waxa weyn ood adilada dhahayda saka kuma waajibin waxaa xoojina ayuu yidhi qiyaaska qiyaaskaa xoojina maxaa yeelay xulida markuu u sugnaaday limujaradi listicmaal laa litijaarati wa tanmiya ganacsi iyo inay siyaado midna aan loogu talagelin ulxiqa bikayrihi min alaxjaari nafiisa uu ku yidhi waxaa la haleeshiiyey kayrkiisoo dhagxaanta qaaliga dhagxaanta qaaliga ka lu'lu'i walmarjaan oo kale jaamica ka dhaxeeya anna kullan minhumaa mucadun lilisticmaali laa litanmiya ha mid kastaba isticmaala loogu talagalee tanmiyo iyo siyaado looguma talageli taasoo kaleu miisaal uga dhigo khulafaau raashidiin ayadoo labada xadiis mid ka mida camalkii khulafaa uu ayidayo mid ka midana ayidi maa laba xadiisa istacaaruday mid ka mida waxaa ayidaya camalu khulafaa'i raashidiin mid ka midana daliil kaloo ayidaya male midka khulafada camalkoodu ayidaya la raaca soo maa miisaal wuxuu uga dhigay axaadiista sheegayda nabiga sala allahu calayh wasalam markuu tukanaa bisinka inuu sinaysan jiray waa aqri jiray laakiin kor ulama jaari jirin hoos uu aqri jiray iyo axaadiista sheegayda inuu kor u akhriyey horta hal maadaa muhiima in la ogaado hal xadiid oo laba sifa lahu ma jiro oo sheegaya nabiga bisin la jahray saxiix sariixa ma jiro saxiix xadiis ah oo cad nabiga waa la jahray bisinka oo saasa oo aan macno kale aqbali karin oo nas ku ah saxiixna maba jiraba taas qof keeni kara ma jiro qof keeni kara labaatan sano dad muddo u qaadata ma keeni kara laakiin maxaa jira axaadiis saxiixa oo la nabiga bisinka waxa weye axaadiis saxiixa oo laga fahmaayo waa la jahray laakiin aan ku caddayn aa jira axaadiis saxiixa oo laga fahmaayo nabigu waa la jahray maxaa ka mid a xadiidka abu hurayra abu hurayra dadka tujiyey markaasuu bisinka la jahray markuu la jahray uu yidhi ana ashbahukum salaatan birasuuli illahi sala lam anaa idinkugu ekaansha badan nabiga salaaddiisa marka fiiri bisinkii wuu la jahray wuxuuna leeyahay salaadaydanu salaaddii nabiga u egtay meeshaas marka waa laga fahmi karaa in nabiga bisinka la jahray ula jeedo waa laga fahmi karaa laakiin kuma cadda sababtaysan ugu caddayn maxay waxaysan ugu caddayn wuxuu isku shabahaa salaadiisa iyo salaaddii nabiga soo maaha salaadiisu waa maxay mushabbah salaada nabiguna mushabbahu bihi waxaa la yidhi mushabbaha iyo mushabbahu bihiga wej walba inay iska shabbahaan shardi maa waad fahmi kartaa taas haddaan idhaahdo zaydun kal asadi zayd libaaxu lamidi zayd dhinac walba libaax ma ka shabbahaa hal mid hal mid geesnimo un kaliya loola jeeda fiiriye ha mar walbana waa saa mar kastoo lagu yidhahdo fulaanun mila fulaanin oo shay shay lagu shabbaho macnaheeda maaha inuu dhinac walba uga egya maaha marka salaadiisa salaaddu waxay leedahay xasil waxay leedahay qiraa'a la aqriyo waxay leedahay dheerayn waxay leedahay gaabin waxay leedahay dhexdhexaad waxay leedahay arkaan badan inuu marka dhan walba boqolkiiba boqol uga shabbahaya ma cad laakiin waa laga fahmi karaa waa laga fahmi karaa waa xadiiska ugu dhow oo bisin loo dariishado xadiiskaas wey amaa nabigaa bisinka la jaray waa taas wuxuu ihaa sheegay nabigaa bisinka la jahray oo saxiixaa ma jirto oo saas u caddaan badan ma jirto laakiin nabiga bisinka lama jahri jirin oo sariixa saxiixna waa taalla sariixa saxiixna soo ma jeedo waaba kan hadduuba keenaaba labada xadiida marka istacaaruday xadiid waa xadiidka sheegaya nabigu inuu siraysan jiray axaadiisna waa axaadiista sheegayda inuu la jahrayo oo laga fahmaa wuxuu yidhi camalka khulafaau raashidiin wuxuu rajaxaa wuxuu rajaxaa axaadiista sheegayda nabigu inuu sinaysan jiray maxaa yeelay khulafaau raashidiin abubakar cumar iyo cuhmaan bisinka waa sinaysan jiray marka waxay waafaqsan yihiin axaadiista sheegayda nabigu inuu sinaysan jiray a camalkoodu waafaqsan yihin waxaana ka mid a xadiidka canas sallaytu khalfa nabiyu yidhi nabiga gadaalkiisaan tukaday wa abiibakrin abubakar gadaalkiisaan tukaday wa cumara cumar gadaalkiisaan tukaday wa cumaana cumaan gadaalkiisaan tukaday fa kaanuu waxay ahaayeen yastaftixuuna salaata salaada kuwa ku furfurta bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin intaas hadday ahaa laheed intaas moogta waa ku soo arooray bukhari muslime ishkaala la keeni leh oo waaba la keenay ishkaalkaas waxay yidhahdeen alxamdu lilaahi waa ismu suura magaca suuradda waa haddaan ku idha hadda suuratulbaqaraan akhriyey bisinkii inaan ka tegay miyaa laga fahmaa lagama fahmaayo ha marka waxay yidhahdeen alxamdulilahi ku furfura jireen waxaa loola jeedaa faatixaday akhri jireen ee meeshay ka bilaabi jireen ma ka sheegin xadiidku intaas saas waa aqbali kartaa run waa aqbali kartaa intaas laakiin fiirxaa ka dambeeya laa yadkuruuna ma aysan sheegi jirin bismi illaahi raxmaani raxiim fii awali qiraa'atin qiraa'ada awalkeeda kuma sheegi jirin walaa fii aakhiriha aakhirkeeda kuma sheegi jirin miyaysan caddayn xataa wax kale miyuu aqbali kara xadiiskaasu ha wax kale waa nasu ku yahay masalada bisinka awalka qiraa'ada oo faatixada ah iyo aakhirka qiraa'ada oo suuradda ah midna bisin ma sheegi jirin soo ma jeedi wa fii riwaayatin falam asmac axadda minhum yaqra'u bismi illahi raxmaan raxiim maahan maqal xadiidka qaar ay yidhahdeen may idiraaba ku jira laakiin culummada muxaqiqiinta shaaficiyada aa aad ugu nusreeyey xadiiska xaafid ibn xajar fiiri annukad calaa muqadimati ibnu salax nukadka muqadimada markuu nukadka uu ku leeyahay toban shaahid u keena laa yadkulu bismillah raxmaan fii awil qiraati walaa fii aqira markaas wuxuu leeyahay wax weeyaan haayu ka jooga xagga saxada haayu uu ka gaadhsiinaya bal ka fiiri nukadka waa nin shaaficiya laakiin shaaficinimadoodu ma ahan waxa weeyaan tacasub oo taqliid indhala maaha waxa weeyaan waa in sunnadu meeshay marto la maro saasay fahmaayeen marka waxaa la leeyahay axaadiidtii sheegayday in bisinka la siraysto waxaa ayiday oo sii xoojiyey camalkii khulafaa raashidiin marka ayagaa ka xoog badanaa leeyahay ayaga aa xoog badan ee marka horeba isla xoog ekayma oo yuqhtalafa in laysku khilaafo cala raawi raawiga fayaqifuhu xadiiska mawquuf ay ka dhigaan qowmun qowm wayarfacuhu ay rafciyaanoo nabiga u rafciyaan aakharuuna kuwo kale kana waxay tahay xadii laba xadiiaa iskhilaaftay laba xadiid ayaa iskilaaftay laba xadiid mid ka mid ah raawi oo ruwaadiisa ka mid ah ayaa dadkii ka wariyey gobol ka mida waxay ka dhigayaanba mawquufba mawquufka waa xadiidka saxaabiga qowlkiisa ama ficilkiisa ah ama taqriirkiisa qaar ka midana xadiis nabiga ka dhigaya labada khabaroo istacaaruday waa istacaarudeen mid ka mid ah ruwaadda wariday raawi ka mida dadkii ka wariyey aa mawquuf ka dhigaya oo leh saxaabi hebelaa yiri ama saxaabi hebela sameeyey qaar ka miduna isla raawigaasay ka wariyeen kaasay marfuuc ka dhigaya waa la ysku khilaafay marka sanadkiisii sanadkiisii waa la ysku khilaafay laakiin xadiidka kale oo kaas ka soo horjeeda sanadkiisa layskuma khilaafin xadiidka kale oo kaas ka soo horjeeda sanadkiisa layskuma khilaafin dhammaan marfuuc nabiga loo koryaa labadaasoo kale shaki ma leh waxaa la rajaxaa midka lagu itifaaqay nabiga in loo rafciyey waa laga xoog badan yahay midkan ikhtilaafku galay waa laga xoog badan yahay tusaale tusaale xadiidka cubaadat ibnu saamit ee bukhaariga muslim ay wariyeen rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa salaata liman lam yaqra bifaatixati alkitaab wax salaada ma leh qofkan faatix akhrin liman waa mawsuul mushtaraga cumuumu faa'idaynaya laa salaata wax salaada uma sugnaan asalkana nafyiga xaqiiqada lagu ridaa salaa markaa ma xaqiiqa luqawiya ma xaqiiqa sharciya mise waa xaqiiqa curfiya waa xaqiiqa sharciya salaad sharciya xaqiiqada lagu lidaa ma ahan in majaaska lagu lidaa ama kamaal asalku waa saas waxaa xaqiiqadu markay suurto geli weydaa lagu ridaa wax kale hadda waa suurtogal xaqiiqa sharciya salaad la yidhahdaa ma dhicin waay liman qofkii dhammaantiis mawsuul ka dhig lam yaqra aan akhrin bifaatixat alkitaab haddii mawsuulkii marka caam laga dhigay imaamkiyaa soo gelaa ma'muumkiyaa soo gelaa munfaridkiyaa soo gelaa qof walba waa soo gelaa ilaa wixii daliil loo hayo soo reebay maahane xadiiska bukhaari waxaa la hayaa qofka masbuuqa ee rukuucda ku soo gaaray asaga xadiidkaa ka reebay xadiidkaa la haray kaas cumuumkan waa la khasiisaa sooma cumuumka waa la khasiisaa cumuumkan qofaan cumuum iyo khusuus waxbad ka fahmayna oo isla leeyahay laa salaata liman lam yaqra'a la yidhi xaad u lehe kii rukuucda ku soo gaaray waa haleela ragcada ee xadiis kalaa yaalla oo khaas ah khaas iyo caam yaa la hormariya khaaska bukhaariga ku yeela nabiga sala allahu calay wasalam salaadu tukanaa fiiri waa rukuucay ninaa soo orday soo orday asagoon soo gaarin safkana waa rukuucay markaasuu rukuucdii ku soo socdo ila mar hadduu rukuucay waa ku gaaray imaamkii meeshuuna waa soo socday mar hadduu rukuucay waa gaaray nabigu salaaddii markuu ka baxay fiiriya uu wuxuu yidhi yuu ahaa qofkii shanqaraaya marri wey markaasuu yidhi anuu ahaa so ma cadda marka nabigu ka baxay inuu ka baxay qofkaas fiiriy nabigu salaadda markuu ka baxay yidhi yuu ahaa qofkii soo ordaayay markaasuu yidhi ana anuu ah meeshaas waxay ku tusee markuu nabigu asalaam calaykum inuu yidhi asna asalaam calaykum ilaa isagoo salaaddii ku dhex jamiu salaaddii ka dhex leeyay anuu ah ma dhici karto soo ma jeed markuu yidhi anuu ahaa nabigu wuxuu uhi zaadaka allahu xirsan walaa tacib ilaahay dadaal ha kuu siyaadiyee ha u laaban ha u laaban wuxuu leeyahay waa maxay saddex shay uu sameeyey waa soo orday asagoon safka gaarina waa rukuuca waana ragcadiina markii muslim ka baxay uu kala baxay oo waa tirsan shayga uu nabigu leeyahay ha u laaban waa orodka ma dhici karta inay ragcada tahay sababta haddaan ragcad u jirin wuxuu dhilaha quum fasalli ragca waqtigi waa joogaan midkii taxiitumasjidku tukadaa nabigu ku yidhi quum fasalli fainaka lam tusalli soo ma salli fainaka lam tusalli kana siduu dhiila ee ma dhici karta inuu dhiila hadda kadib u laabantanu tabtay laatan waqtigeediya la jooga shayga qofka jahliga uga dhacay haddii waqtigiisuu tegey lama yidhaas la imow laakiin haddii waqtiga la joogo laydhaha la imow alidha sida nabigu ku yidhi salli fainaka lam tusalli wakadalika waxaa weye aafaarta saxaabadan saasay tusaan cabdullaahi bn mascuud cabdullaahi bn mascuud ninay is soo raaceen wuxuu waxaan soo gaarnay imaamkii rukuucsan waa rukuuc weliba iyadoon safka la gaarin safka iyadoon la gaarin daa rukuucda waa kuu jirta soo ma jeed ha adoo rukuucsan ka gaar waa rukuucnay waa ku xihan wuxuu yidhi markii salaaddii laga baxay assalaamu calaykum la yidhi aan istaagayn cabdullahina asalaam calaykum markaas ugu dhego gacanta markaasuu ijiiday war fadhiiso war salaaddii waa dhammaatay fadhiiso salku ii dhigayo ha salka hadda xoog ha ilaa ragca siyaadaha ku dara salaaddina waa ka fasahaadi ragca siyaadaha ku dara salaaddii waa ka fasahaadi salku uu dhulka ugu dhufta marka waxa weeye kaas xadiiskan caamka xadiiska khaaskaha ka reebay daliil khaasay leedahay iyadu hal qofay ka hadla fiiri inuu khaas yahay qofka masbuuqa ahee rukuucda soo gaaray ka hadla sow khaas maa liman lam yaqra'na maxay soo galeen imaamkii ma'muumkii kii awelka ka soo gaaray kii dhexda ka soo gaaray waa caam marka caam iyo khaas waa in la kala yaqaan qaabka loogu dhaqmo marka xadiidkaas wuxuu tusaa wixii daliil khaasu reebay marka laga reebo inuusan faatixa qofaan akhrin salaad u jirin ama imaam ha ahaado ama ma'muum ha ahaado ama munfarid ha ahaado xadiidka jaabirna xadiidka jaabirna wuxuu leeyahay xadiidka jaabir wuxuu leeyahay kullu salaatin laa yuqra'u fiiha biummi lkitaabi fahiya khidaaj salaad kastoon faatixa lagu akhrino waa naaqis ilaa an takuuna waraa'a alimaami imaam inaad gadaalkiis joogto maane ma'muum inaad tahay maahane inta kale waa naaqis macnaheedu waa maxay haddaad ma'muum tahay faatixa lagama rabo labadooda isticaarudda waxaa la leeyahay xadiidka hore oo faatixada tusaa cibaada kaasa xoog badan oo tusaa faatixadu inay waajib ku tahay ma'muumka kan waa laga xoog badany maxaa yeele kan waa laysku qabtayba xadiidkan jaabir kuwaadda wariyeen mawquuf iyo marfuuc ayay iskugu khilaafeen bal mawquuf inuu yahaba raajixaba oo waada la ridiyey marfuuciisa marka xadiidka oo laysku khilaafay marfuucnimadiisa iyo mawquufnimadiisa iyo xadiidkan laysku khilaafina marfuuc inuu yahay ay sugan tahay waa midka cibaadee kan laysku ittifaaqa la hormarin kaasa la hormarin ow yakhtalifa in laysku khilaaf ow yukhtalafa in laysku khilaafa dheh cala raawi raawiga oo fa yaqifow uu mawquuf ay ka dhigaan qowmun dad wa yarfacuhu ay rafciyaan aakharuuna kale kuwa kale aakharuuna kuwa kale ow yunqala in laga soo raro cani raawi raawiga khilaafuhu khabarkan khilaafkiisa oo fatatacaarada ay iska hor timaado riwaayataahu labadiisa riwaayadood wa yabqa alaakharu midka kalena uu baaqi noqdo saliiman xaale uu yahay mid nabad qaba kan fiiri ma ow yunqala in laga soo raro ow yunqala in laga soo raro cani raawi raawiga khilaafuhu qabarkan khilaafkiis oo fatatacaarada ay iska hor timaad riwaayataahu labadiisa riwaayadood wa yabqa alaakharu qabarka kaloo ka soo horjeedana uu baaqi noqdo saliiman xaal yahay mid nabad qabo mucaarada ka nabadgaba waxaa istacaaruday laba xadiid xadiid ka mid ah raawigii laga wariyayaa waxaa laga soo wariyey haddana war kaloo khilaafsan raawigii xadiidkan laga wariyey ah waxaa laga soo wariyey haddana sidan khilaafkeed xukunkan uu khabarkan uu sheegayo xukun khilaafsan aa laga soo wariyey isla raawigi laftirkiisa waa istacaarudda marka labadiisii riwaayo sidaan isaga laga wariy sidaan isaga laga wariy waxaa ka soo horjeeda xadiid asaga raawigii laga wariy uusan iskhilaafino hal dariiq uu ku socdo waxaa la leeyahay midkaas nabad galay oo tacaarudka ka nabad galay aan la xoojina aan la xoojina ayaa la xoojina sidaasaa la leeyahay qudmu raxaaha quwatulmadina saasuu dhihi jiray waxa weye maraq sacuudku sideedaba waa inaad fahamtaa tarjiixa laguu sheegayo qudbu raxaaha tiixaadka uu ku wareegaya quwatulmadina waa in la maleeyo qabarkan iyo qabarkan kana xoog badan intaas wey ee mar waxa way sanadku ka imaan mar matnigu ka imaan mar daliil khaarijigu ka imaan waa un keliya quwa in la maleeyo labadooda kan xooga badan waa intaas warka oo dhan ha boqol iyo afartana la gaarsiiye waxyna wax lagu kala rajaco laakiin isku soo duubduub warkao dhan waa maxay war waxa weeyaan kaa xoog badan wey labada khabar intaas wey tusaale marka laba xadiisa istacaaruday mid ka mida raawiga wariyey waxaa laga soo wariyey xukunkan khabarkiisuu sheegaya xukun khilaafsan labadiisii riwaaye istacaarudeen midna khabarkan wariyey wax tacaaruda looma hayo midkaan tacaarudka lahayn aan la hormarina miaal wuxuu ga dhigay xadiidkii waa'il ibnu xujir wuxuu yidhi ra'aytu nabiya nabigaan arkay sala allahu calayh wasalam idaa sajada markuu sujuuda wadacay rukbatayhi labada jiri buu marka hore dhulka dhigi jiray qabla yadayhi intuusan gacmaha dhigin waydaanna hadda markuu kacayana rafaca yadayhi labada gacmood uu kor u qaadi jiray qabla rukbatayhi isagoo labada jirib kor u qaadin ayuu gacmaha kor u qaadi jiray wuxuu yidhi walam yakhtalif ruwaatu canhu ruwaatu iskuma khilaafin sal dariiqay u wada wariyeen male tacaarud xadiidkaabuu hurayraa na wuxuu leeyahay qaala rasuululaahi sala allahu calayh wasalam idaa sajada axadukum falaa yabruk kamaa yabruku lbaxiir war qofkii markuu sujuudaa sida neefka geela u fadhiisto baciir waa neef geela ratin maaha halna maaha waa neef geela ratin waa baciir qashuna baciir neefka geela si yuu fadhiisan walyadac yadayhi qabla rugbatayhi labada gacmood ha dhigo intuusan labada jirib dhigin marka in kalena wuxuu tusaa in gacmaha la hormariyo gacmaha in la hormariyo qaara yidhahdeen war xadiiska awelkiisa aakhirkiisaba istacaarudaba awelka iyo aakhirka aaba iska hor imaanaaba oo waxay yidhahdeen hadde geela qof kastoo geel yaqaan waa ogi geela wuxuu hormariyaa markuu fadhiisana labada lugood jilbuhu dhulka ku dhufta kadibu jug gadaal u yidhahdaa haddana jug kaluu hore u soo yidhahda saddex jugooduu leey markuu fadhiisana neefka geela ha u fiirsada idinka markuu fadhiisana marka koowaad jug labada jilbu wuxuu ku dhufanaa haddana jug gadaal labada dambuu ku dhufanaa kadib markaasuu dhammaystira hore u soo celina marka waxay yidhaahdeen xadiidkan awelkiisa aakhirkiisa iskhilaafsan fiiri awelka wuxuu leeyahay waar sida geelayaan loo fadhiisan aakhirkan wuxuu leeyahay gacmaha dhulka hala dhigo ee waa sida geele qaara saas yidhaahdeen laakiin culammada qabta in gacmaha la hormariyoba ka jawaabeen waxay yidhaahdeen jilbaha aad geelu dhitahay jilbaha dhiganin wey jilbihi isku meel looga oolinaya meesha laga hadlaan waxay tahay yidhahdeen oo kali ah war geelu markuu fadhiistay jilbuhu dhulka ku dhufta idinku jilbaha dhiganina marka jilbihiian isku meel nooga oolin asaga jilbuhu horay uga yaallin annagana jilbuhu gadaalay nooga yaallin marka adugu un sida ratiga u fadhiisan jilbaha dhulka ku dhufo war waa saas yidhahda iskan hor imaama waa iswaafaqsan yahay xadiisku wajaa fiiri marka xadiiska meesha laga haysto abuu hurayra sidaas riwaayada u soo aroortay gacmaha in la hormariya riwaayad kalu ku yimid xadiiska abuu hurayra wa jaaa bilafdi idaa sajada axadukum qofkiin markuu sujuudo falyabda ha bilaabo birugbatay labada jirib qabla yadayhi gacmaha ka hor walaa yabrug yuusan u fadhiisan buruukalbaciiri geela fadhigiisa riwaayadan waa isla abuu hurayra marka abuu hurayre riwaayadii hore riwaayad khilaafsana laga soo wariyey labadiis riwaaya qorta isku jirta soo ma jeedin laakiin waail ibnu xujri waail ibnu xujri xadiidkiisu waa hal dariiq wax khilaafa ma leh soo ma jeedin wuxuu yidhi imaamu shaafici raximahullah xadiidu waa'il infarada min almucaarada xadiidka waa'il waa ka kali noqdoo dhilcu ka istaagay iska hor imaar fa huwa awlaa min xadiid abi hurayra isagaa ka habboon xadiidka abu hurayra isagaa ka habboon radia allahu canhu wa xadiiduhu xadiidkiisa qad caaradathu ixdaa riwaayatay ixdaa riwaayatay abi hurayra maya marka waaba ka sii fiicanta waxaa tidhaa wa xadiiuhu xadiiu waail ibnu xujri celi wa xadiiuhu xadiiu waa'il ibnu xujri qad caadatathu waxaa xoojiday ixdaa riwaayatay abi hurayra abi hurayre labadii riwaayo mid ka mid ahaba xoojiday isaga oo isaga waafaqsanba fa huwa owla uley xadii asaga iskhilaafa laba riwaayo kala leh iyo mid hal dari ku socda kanaa kulu leey saasuu maray aduu masala niqaashka oga jeedne miaalaan ula jeedna annaga miaal aan ula jeedana niqaash meesheeda lagu niqaashaa meesheeda aa lagu niqaashaa ow yakuunu marfuucan wal aakharu mursala ow yakuunu inuu ahaado ow yakuuna dheh nasbi ow yakuuna inuu ahaado labada khabar midkoo marfuucan mid nabiga loo rafciyey wal aakharu midka kalena mursala day tacaarudaan xadiid marfuuca marfuuc maanta waxaa loola jeedaa musnadan ha usuuliyiina joogtaa maahan inaad mustalax xadiis joogto mursal ayaa waxay u yaqaaniin ma taqaano xadiid kastoo sanadka wax ka maqan yihiin sawaaun kaana mucallaqan ow mucdalan ow munqadican ow mursalan wuxuu raba ahaado sanadka haddii wax ka maqan yihiin waa u mursal ayaga marfuucana waa musnad ula jeedaan xadiis sanadkii dhammaystiran yihin oon waxba ka dhex maqnayn saas ula jeeda ow yakuuna inuu ahaado axadulkhabarayni dheh marfuucan ey musnadan mid sanadkiisii la wada sheegay oon sanadkiisa wax ka xadfanayn wal aakharu midka kalena mursalan u ahaado wa yakuuna alaakharu mursalan kan kalena uu mursal ahaado mursalka loolama jeedo keliya in saxaabigii aan la sheegin ma loola jeedo ama yaan saxaabigii la sheegin ama meel dhexodhexda hal sanad hal raawi ha ka maqnaado ama laba isku xigtaa ha maqnaadeen waa wax alla wixii sanadka wax ka maqan yihiinoo dhan aa loola jeeda oo inqidaacba ku jiro hadday labadaas istacaarudaan haddee war male waxaa la hormarinaa xadiidka musnadka maxaa yeelay midkan mursalka ah ee waxaaba dhici karta in waxa ka maqan oo majhuulka uu daciifku yahayba taasaa dhici karta wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wslam wbaarak calaa nabiyina maxamed